dar waa mahadsantahay buuggan wuxuu ku saabsan yahay wadanka dhibaato weyn baa soomaaliya ka dhacday dowlad baa burburtay dagaalo sokeeyaa dhacay xasuuqyaa dhacay burbur baa dhacay tacdiyaad iyo kufsi iyo barakicin iyo guldaro intii ummad ku dhici lahayd baa ku dhacday marka yani waa mas-uuliyadda anigu aan isku xilsaaray inaan qaato wadanka ka dhacay inaan isku dayo inaan wax ka qoro buga madxafka cadaabta ayaa shaqadaa ka dhashay waa hagaag waa garta ciwaankiisaa la yidhaahdaa madxafka cadaabta ha magaciisaa la yidhaahdaa madxafka cadaabtaa la yidhaahdaa oo marihii wuxuu sheeganayaa buuggu in uu sidii madxaf museum oo kale yahay oo soomaaliya oo la cadaabay oo ifka kor ifka korkiisa lagu cadaabay ee madxafkii laga fiirsanayay baan ahay buu sheeganayaa buug waa hagaag muraayadii laga fiirsanayay waa hagaag dhibaatooyinkii soo maray soomaalida ayaa dabcan ula jeedaa waa gartay waxaad iiga warantaa marka cutubyadiisa waxaad ii sheegtay guud ahaan in marxaladihii kala gedisnaa ee soomaaliya ay soo martay dagaaladii hadday noqoto laga soo bilaabay seven sevenkii in uu ku jiro xataa uu qeyb ka yahay bal kuwooda ugu waaweyn cutubyada maxaa ku qoran
horta wuxuu ka kooban yahay lix iyo labaatan cutub iyo kow iyo toban qaybood buuggu waa buug afar boqoloo beys ku dhow marka qaybaha waaweyn waxa waaweynba usii kala qaybsan yahay waxaa ka mida dagaalkii seven seven marka laga hadlaayo burburkii soomaaliya waxaa anugu dagaalkii seven seven aan usoo qaataa wuxuu ila mid yahay ninkii qofkii loo diray geeda soo diri oo yaaq soo iloobay qofkii burburkii soomaaliya ka hadlahaya oo dagaalkii seven seven kasoo tago ilooba qofkaasu burburkii soomaaliya ma uu ka hadlin buuggu si baaxad leh oo ballaaran ayuu uga hadlayaa dagaalkaas sidii loo abaabulay waktigii la abaabulayey ee guulihii la gaalay markii horeeto sidii loogu soo jabay iyo waxyaabo badan oo aad iyo aad u culculus oo dagaalka gudihiisa ka dhacahaya dagaalka gudihiisa xasuuqya ka dhacayaan abaabullo iyo maamullo inqilaabyaa ka dhacaya marka yani fikrado iyo aaraar iyo macluumaad wax badan horey loogu egay baa buug uu ka soo bandhigaya dagaalkii seven seven laakiin dagaalkii seven seven markii lagu soo jabay oo laga soo noqday soomaalida jabkii dagaalkuna waa ku dhacay haddana jabhada beeleedyo hubaysan ee etoobiya iyo dalkii adeeq lala dagaalamayay dib ugu noqday la soo sabtay oo markaa ayagoo qabaan maysan dowladdii soomaaliya iyo qarankii soomaaliya dib usoo weeraraya ayagoo etoobiya ay taageerayso markaas ay u yihiin hoos joogayaal wuxuu kaloo ka hadlayaa qaybaha kaloo buugga uu ka hadlaya waxaa ka mida yani jabhadihii yani mucaaradka sheeganayay oo hubaysnaa oo qabaa'ilka ahaa jabhad beeleedyuu u bixinayaa buuggu waana ay ahaayeen talo iyo tawfiiq iyo barnaamij hadday maxamed siyaad iyo xukunkii jiray ay ridaan buuggu wuxuu sheegayaa dadkaas inaysan ahayn dad barnaamij lahaa hoggaan midaysan ma lahayn xukunka hadday ridaan siday xukun u samayn lahaayeen wax ay sii ogaayeen oo u diyaarsanayeen mayna lahayn kabacdina xaqiiqada markii xukunkii dhacay xaqiiqadii runteedii waatay inaysan waxba heshiis ku ahayn barnaamij lahayn hoggaan ay ku midaysan yahay ayna jirin waxay noqdeen kooxa beeleedyo meelo kala kala qabsaday natiijada ka dhalatana waxay noqotay in wadan la burburiyo kufsi baa dhacay dil baa dhacay burburin yani marka qarankii soomaaliyeed baa burburin dadkii soomaaliyeed baa markaa kala daatay malaayiin baa dalka ka qaxday waxaas o dhan buugga uu ka hadlayo waa hagaag maxaa kugu dhaliyay inaad buuggan qorto xaqaa'iqa noocaan ah inaan waxba laga qorin oo laga aamusnaado aniga waxay ila noqotay inay tahay siidaro labaad oo soomaalidu ay ku dhacayso marka waxaan isku dayay inaan ka mid noqdo dadka qaadanaya mas-uuliyadda ah wixii waddan ka dhacay in wax laga qoro